أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha waxaan maanta ku falanqaynaynaa bulshada muqdisho oo wajahaysa culays xooggan oo dhanka canshuuraha ah barnaamijka waxaa nagala qaybgelaya aqoon-yahan ramadaan xaaji abwaantaaku macalin ciise iyo nabadoon maxmuud cali geedi waa mar kale iyo barnaamijka diiradda jimcaha أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
inta aanan falanqaynta mowduuca gelin waxaan idiin soo gudbinaynaa warbixin kooban oo ku saabsan toddobaadkan iyo dareenka bulshada muqdisho بسم الله الرحمن الرحيم
ka labaad waa soo noolaynta dhaqaalaha dalka mudane guddoomiye mudan ayaali marweyn kaabayaasha nolosha waxaan ka shaqaynaynaa sidii kor loogu qaadi lahaa nolosha muwaadinka iyo midda qoyska soomaaliyeed waxaan abuurayaa haddii aan la yidhaahdo xarumo lagu tababaro xirfadleyda iyo xoogsatada xoogsatada soomaaliyeed si ay u sahlanaato in ay fursado inay shaqaystaan soona saartaan noloshooda waxaan dhiiri gelinayaa horumarinta dhaqaalaha qoyska si qoyska soomaaliyeed miiskiisa ay u saarnaato wixii ay cuni lahaayeen qoyska haddii aan la yidhaahdo dhagigay dhuni raacnimaye raggiisa aabbayaasheen dhalay baa dhaafay labo iyo toban sano ayaa laga joogaa doorashadii hore ee xasan sheikh oo dhacday sannadkii labada kun laba iyo tobankii iyo ballanqaadkiisii ku aadanaa inuu horumarinayo kaabayaasha dhaqaalaha iyo nolosha qoyska soomaaliyeed dadka qaar ayaa xilligaas u guuxay muuqaalkiisa odaynimo oo cajiibka ah iyo hadalkiisii quruxda badnaa laakiin waxay arrintu noqotay lamood noqonsa weyday mudaxileedkiisii hore waxaa dekedda muqdisho laga eriyey shan kun oo muruqmaal ah tahriibka ayaa xargaha goostay marna waxaa ka bilowday dhaqan cusub oo dhulboob ah shaqooyinka dowladdu waxay noqdeen kuwa garab iska taabasho ah waxaa ilihii dhaqaalaha la wareegay shirkado iyo shakhsiyaad isku tolan musuq maasuqu wuxuu noqday mid xarkaha goostay sida kucad warbixinno kala duwan oo ay xilligaasi soo saareen monitoring group iyo transparency international weyn uga dhaanaanaato xasan sheikh dib u doorashadiisii dhacday labada kun laba iyo labaatankii waxay dad badan aaminsan yihiin inaan la abshiraysan laakiin mar kale wuxuu adeegsaday xeelad cajiib ah labada dhamaasan ee qalbiga dowladdu tallaabooyinay qaaday ay kula dirirayso musuqmaasuqa kuwa waaweynna waa soo wadaa
iyagana khasaara ku dhiciyo dhan talbadiye
dowladda dhexdeeda waxaa ku xoogaystay musuq maasuqa heer ay arrintu gaartay in mas-uuliyiinta ubadkooda ka shaqaalaysiiyaan xafiisyada waaweyn sida madaxtooyada iyo wasaaradaha dadkan dhimaneen waxaan rabaa inaan u sheego dadka soomaaliyeed madaxda waa muwaadiniinoo adikaaba madax ka dhigatay inuu dalkoodu dhismi ehelkooda iyo qaraabadooda iyo ilmahooda iyo qoysaskooduna waa muwaadiniin aniga inaan madaxweyne noqday gabadha aan dhalay iyo wiilka aan dhalay iyo kan ila dhashay iyo kan abtiga u ahay kan adeerka u ahay xuquuqdii muwaadin kasta u lahay ayay leeyihiin ma gafayaan ninka ugu sokoyaan wax siina ninka qaraabadayda waa anig haddaan kuu sheegaa waa bisraaxa moogtaa waxaan rabaa moogtaa inaan inaan inaan si saraaxa isaga hadlaan waxa adigu samayn lahayd ha igu eedayn aniga berri markaa talada qabsatid waxa adigu adigu samayn lahayd ha igu eedayn aniga hadda tobanka ee, la magacaabay kuwo kale haddaan boos u helan waa siina oo qaraabadayda ah naafira dhumuc weyne
musuqa oo sannadkii hore u badnaa mid dowladda federaalka lagu eedeynaya ayaa waxaa ku soo biiray culayskii bulshada ka haystay dhanka canshuuraha kuwaasi oo aad u laba jibaarmay xaaladdu waxay gaartay in markii ugu horraysay bulshada muqdisho ay dhigaan isku soo baxa ay uga cabanayaan duruuf nololeed iyo shaqo la'aan
shiidaa jira magaalada kar waaye nin u dulqaadan karo male afar sinti boqol doolar ma biisoo gasha ba'ade lixdii bil hal mara boqol doolar arkaade inta kale boqol doolar ma ba argabo mootadaanaa wataa saaka saa u soo kacay hadda hal qof qaada hal doolar oo ii tuuri shidaalka aa ku wareega xataa ma dhammo hadda hal qofood aa arke dadkii waa lugeynooyin wax mooto raacoy ma jirto aa dadkii oo shiid in lagu dilo oo mooto raaci wax dhan ay waayeen ma halkii doolar dadka ha ka qaata liiga canshuura ane kii wax shaxaadi jiray kii wax xadi jiray oo xatooyadii ay ka soo yaraatay kii beenta iyo brobagandada iyo meel inuu fadhiisto ninna ammaan ninna caayabeesada ku heli jiray waxa shiidsan kuwaas waaye shiidaa jira magaalada kar waaye nin u dulqaadan karo male afar sinti waxa shiidsan kuwaas waaye dhibaa ku jirnaa horta dhibka ilaaha naga bixiyo maanta annaga waxaan nahay dad oo shacab oo waxaan haysanin oo shaqo hataa aan awoodin oo maanta oo haysanin oo meel ka shaqeeyo oo wax kastaba garab oo noqday alxamdulilah taasoo kusoo barsannahay wallahi had shilin jeebkeemu ku jiro oo telefoonkeemu ku jiro marka iyadoo oo shilin telefoonkeega isku jirin toban dollaraa qof isii soo diray mafahantaad oo gurigay malaadaay beesaa iga sii goday oo naagteeda waxaa u dirsaday xaaskeyga waxaa u dirsaday beesaa goday dukaanay tegey beesaa goday kana ay tegey war waxaas wax socohay maane xal noo keena xal fiican noo keena wax soconaayo oo mirka galaya keena musuq maasuqa la imaatay gadaalahan dhan waxay la imaatay waxaa waaye musuq maasuq le maroo lafra la baxo iyo maroo waxay noqotay waddankii dhan shiiday ka dhigaan shiidkiin waa la diidooyaa warshiid waay wadanka noo u baxan oo u baxa irxalu warshiid waay wadanka noo u baxan oo u baxa irxalu waxa shiidsan kuwaas waaye cudurrada wax dhaawaca jirrada lala dhukamayo ee sida dhimbilaha dabka ganacsatada ma xamili karta waa diidnay war ma diidnay waa diidnay
ganacsatada gobolka banaadir waxay maanta ka dhabeeyeen mowqifkooda inkastoo qaar ka mid ah xabsiga loo taxaabay uma aaba yeelin hanjabaadda xasan sheikh iyo kulanka uu xamse kula qaatay xarunta sirdoonka oo isna loogu hanjabay beledkan shoobara lagama shaqayn karo wax sharciga dhinac marsana lagama shaqayn karo dowladduna raalli ka noqon mayso dowladduna canshuurta way waday waanay qaadaysaa ganacsatada ma xamili karta waa diidnay war ma diidnay waa diidnay
dowladduna canshuurta way waday waanay qaadaysaa
dowladda federaalka waxa ay ku dhaqmaysaa siyaasadeeda ah loo joojin maayo bulshada muqdishona waxay u muuqdaan kuwa isku diyaarinaya kacdooyn xooggan oo ay uga gelgelinayaan dhibaatooyinka ay kala kulmayaan dowladda federaalka aad u sii dheehato dhugata soomaali dimiiriyo garad waa qabnaa fira dhumuc weyne maskaxda dhan hadalkiina waa dhihi naqanaaye oo qaarkeen murtiday soo dhuftan wabad dhaygagiye dhowaan waxaa waddanka kenya ka qarxay kacdoon dadweyne oo looga cabanaya canshuurta xaddaafka ah iyo musuq maasuqa kacdoonkan wuxuu gaaray heer ay dadku u daataan xarumaha dowladda dabna qabadsiiyaan xarunta baarlamaanka waddanka
dhexda maalintu ka galee dhagarna ku geysto dhirifiyo ororod sida runtaa kama dhiciyaale dhiriifiyo ororod sida runta kama dhiciyaane dharbaaxadu intii ka fogta ee soo dhabbaacanayso lama dhagabsade waa inaad dhabu daareentaye markaasaa dhangeeda loo gurtaa dhex la dereeraaye oo dhowrta la yskaga gudbaa dhacama waaweyne markaasaa dhangeeda loo gurtaa dhex la dereeraaye oo dhowrta la yskaga gudbaa dhacama waaweyne
intaa aynu ku dhaafno warbixintaas markaan waxaan guda galaynaa falanqaynta waxaan soo dhoweynayaa dhammaan ka qaybgalayaasha ugu hore nabadoon maxmuud cali geedi waad la socotaa xaalka bulshada muqdisho maxaad ku cabiraysaa cabashada aad maqlaysay ee dadweynaha bismillah alxamdulilah war dadka magaalada muqdisho waxay ka soo horjeesteen lacag canshuuroo baadoo la saara canshuur ay ku sheegeen laakiin macnaheedu ay baad yihiin dadku marka waa dad danyar ah ganacsato yar iyo ganacsawan isugu jira wax aan meelay u socdaan la oqoon iyo meelay ka yimideen oon qofka qaban oo lacag aada u tiro badana boqolkii shan lacag aada u badan waaye ayaa dadka la saaray dadku marka way ka dheedhiyeen inkastoosan gaarin meeshii la rabay oo ay ku hakadeen meel dhex welina ay u dhaqaaqi jiro dadku waxay diidan yihiin aad iyo aad u diidan yihiin oo isan u ogolaan karin lacag b- canshuur oo qofka naftiisa in laga qaado maraya maanta moobeelkaaga lacagta ku jirta aan canshuura waxa waaye lamid tahay qasnadaad lacagta ku jirta aan canshuura lamid tahay alaab ma ahan badeeco uu soo dejiye ma ahan waa biilka oo gurigiisa usoo qaatay waa dhalada caana wuxuu gadan lahaa aan canshuurka qaadaa dadku waxay ka kaceen intaas waaye inkastoo isan gaarin meeshii la rabay oo ay ahayd inay dhaqaaqaan oy gaaraan madaxtooyada dadku eh, awooddooda ma arkin weli dadku awooddooda hadday arkaan waxaasi ma shaqaynayaan waxaan rajeynaya marka dadku awooddooda inay arkaan oy waxaas diidaan oo inaan asalba bixin mayno oo cidda maaragtay gacan ku siinaya isagaba ay gacanta la galaan adduunkan wax wax kaa celi kara waxaa ka jira gacantaada iyo afkaaga wax wa- walaalow kaa aqbalaa ma jiraan marka dadka waxaan leenahay waxaan u aragnaa inay gaabiyaan ha ku daraanaan leenahay waan kuu soo laabanayaa nabadoon aan soo dhoweeyo aqoon-yahan ramadaan ramadaan dowladda federaalka waxay ku garnaqsanaysaa inaysan ka fursan karin in wax walba la canshuuro maxaa heerkaas gaarsiiye bay kula tahay dowladda federaalka بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يو- إلى يوم الدين وبعد مركور وكل وهي برنامجك آد ياد أيام ما سنتيم بهذا وربعين تال فرقان أي وطلق شيء مر والبا جيلka soo koraya iyo bulshaweynta soomaaliya si ay u baraarugaan intaa kadib su-aasha haddii aan ku laabto horta asalka cidda soo dhistay dowladda isla ciddii ujeeddaday u dhistay ka weysay ayaa dhaqaalihii si tartiib tartiib uga goosanaya sidaasna waxaa sheegay wasiirkii maaliyadda oo wax mugdi ku jira maaha danta ay kaa leedahay hadday kaa waayaan waa nidaam lagu yaqaano taariikh soo jireenna leh sidaas darteed ayaynu uga goosteen maadaama laga goostay gunnadii iyo garaamkiira iyo biilkii kuwii admis la dhahayay african union transitional mission to somalia qolyihii magaca kala guurka la baxay markii dambe ee amisom ahaa na ay waddanka ka socdaan sidaas darteed wuxuu u baahday dhaqaalo fara badan inuu aruuriyo meesha uu gelayana hadda la og yahay iyo nidaamka uu bixiyo waa tahay abwaan taakow aan siiyo abwaan maxaad dhankaaga raacinaysaa arrintan canshuuraha iyo culayska haysta ee bulshada muqdisho walaal waxaan u arkaa horta aniga dowlad uma aqaanin waxaan u aqaanaa koox oo qowlaysata ah amba mataqaanaa dhalaqsata ah amba fiiqata ah oo haddii ilaahay kuu roon yahay ii sheeg dadka shabaab ka hore baarata dowlad sidaa uma taallo lana dhihi ma karo waayo dowla waxaa waaye tii oo een, dowladda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ka turjumaysa oo kitaab iyo sunno wax ku maamusha xataa dowlad iska dhaafe maamul xataa qarriban oo qarribaadiisu ay yasrantaa lama dhihi karo waa mooryaan mooryaan samaysatay oo gaala mooryaan u samaysay iyo koo riddo ah oo walba islaamka ka xuub siibtay ee loo sameeyey walax magaca loogu yeero ishaage madaxweyne marka magacaasu waxaa waaye uun magac ummadda lagu baarto uun haddaan loo samaynin ile tasbiix waxba ka texmaa reebkee ee, qareebku soco maayo marka gaalaa u samaysay ee, baahlay meel u soo istaajisay magac weynay u sameeyeen oo buuran een, ayaguna dhaqankii waxay ka noqdeen walax ii sheeg ee, funaanad garana wata hoosna ka qaawan marka anigu dowlad dhihi ma kare waxaan dhihi karaa baarato amba fiiqato ayaan dhihi karaa marka dowlad uguma jawaabi karo nabadoon maxamuud muqdisho waxa ay lahaan jirtay dad bulshada dhibkooda ka dhiidhiya odayaal dhaqameedyo iyo culimo hadda bulshadii keligooda ayaa dibadbaxaya oo hadba la xabadeenaya aaway xagee bay ka bixeen dadkii ummaddan u hadli jiray dadka dadka hormuudku helaya labay u kala jabeen qola waxay raacdeen lacagta baadda qolada u shaqaysa qolna way ka soo baxdo xamar bannaankii ka joogtaa dadka marka hadda hoggaanka dhex dhasha moogiye wax hoggaanoo xamar maanta ka jiraa ma jiraan kuwa joogana dad afka kala qaadi kara ama dhihi kara waxaana dadka ku qaldan maaha dadku hadday ka dhintaan qofku hadduu dunta mac- macnawiin hadduu u dhinto ma noole meydou la mid yahay dadkii dadka hoggaami lahay ee xamar joogay macnawiina u dhinteen mana dhihi karaan dadka waa lagu khaldamay iyo dadkaa khaldamay iyo midna ma dhihi karaan waa inay indhaha ka fiirsadaan sababtay tahay waa dad iyagaba la saydareeyey mar haddii adeeg gacanta lagugu dhiga maxaa qaban kartaa dadkana maanta waxay u baahan yihiin cid hor istaagta oo dadka waa dad laakiin waxaa la rabaa irbadda af dhuubanay leedahay afkaas dhuuban haddaysan irbadu le waxba ma muudo dadkuna disan hoggaan le waxba ma taraan marka dadka ilaahay hoggaana u sahlo waana in hoggaan loo helaa dadkaas oo horkaco yidhahda waa diidna yidhaahda weedcadaa ka hadla warkooda adduunka gaarsiiye xataa hadday ficil noqotay ficil fulin kara in la helo waay saasaan leenahay dhegaystayaal weli waxaan kuguda jirnaa barnaamijka diiradda jamacaha oo aan maanta diiradda ku saarino culayska dhanka canshuuraha ka haysta bulshada muqdisho ramadaan xaaji dowladda federaalka wasiirkeeda maaliyadda wuxuu sheegay in canshuurta ka soo gasho dakhli aad u badan halkee dowladda federaalka geysaa dhaqaalahaas canshuurtaas la qaado waxaa la siiyaa gaalada tusaale yar ayaan dhoweed waxaa dhacday qoladii east african community la dhahayay in malaayiin doolan oo qaaraan ah oo bil ka hor u diray xabsan garguurte muxuu yahay marka qaaraanka ka dhexay kara soomaali iyo waddamo gaalah soomaali waa dad muslimiina sunni ah iskuluqad ah hal diinoo islaamiyo heesta wax kala dhaxay karaahu nin gaala ma jira haba yaraatee markii la yidhahda qaaraan sababtoo muslimiinta ayagaa isku qaaraana isu garab iyo cesho milix ah iskaalmeeyo isgarab taagan marka waana la ogyahay hadda dhalashada uu heesta xabsan garguurtay qof walbaa taqaan wuxuu heystaa dhalasho kenyaati dad badanaa waxay la yaabayeen markii uu kabihii bakhtigii kenyaatiga ee ceelcadda lagu laayey oo u rakuwacay dad badanaa la yaabay ninku dhalasho kenyaati uu heystaa guryo ayuuna uga dhisanaya waddamada dibaddooda gaar ahaan kenyao kale guri waaweynuu ku leeyahay bangiyo ayayna ugu jiraan lacagta uu ku shubtaa ujeeddadu ka damacsan yahana wuxuu rabaa inuu doorasho dambe oo saddexaad ku soo galo ilaa sababtoo waxaan wada fadhiyo baarlamaan isku sheegaya waan dhuuntan ii qoy ninba ninkuu ka lacag badan yahay ayaa la siiyaa hadda waddamada reer galbeedka mid oo jaamacad dhigaya mar waxaan ka arkayaa soo dhahayo soomaaliya waxaa ka dhacay ma electiona mise waa selection micnaa ma xulashaa mise waa doorasho in la doortaaho ummaddu inay ku qanacsan tahay ninka ma muslima waxtarkiisa diinta islaamka imuu ku hogaaminaysaa dalku waa dad muslimo soomaaliyeed laakiin nimankaas hoolkaas ku jiro ee qamriga iyo hoteellada kula jira ee ku tumanayo nin walba ninkuu ka jeeb wan yahay ayuu ka galaa farmaajo sanadkii dhowaa markay galeen doorashada waa looga dhaqaalo badiyey waa looga waxaa uga dhaqaalo badiyey xasan sidaas darteedu doorashada ku helay marka lacagtan dana gaaraa lagu samaystaa cid dal iyo u maqan hadday dal u maqan yihiin badihiiuu xaraashay aawa dhaqaalaha laga soo siiyey badaha uu ka qaatay xasan waa ninka tegey adis ababa iyo jabuuti muuse biixya asiga shirka ay ku wada qaateen waxaa laga hadlaayana in dalka soomaaliya baddan la xaraasho xasan maadaamuu gunno u baahday gunnadii ou ka rabay inuu ka hela hadduu ka waayo muuse biixine ou kirti asiga laabtay sidaa darteedu u dhaleeciyey hadda waxay turkiga shirka ugu dambeeya lagu qabta muxuu ahaa wax kala mayn ilaa waxaa looga hadlayay ninkaas barnaamijkiisa waa dowlad goboleeday ka tanaasul anigaa bado ku siinaya dekada leh etoobiyana maxay meesha la tag barnaamijkaas iska dhaaf waa hirgalaye annagu sideedaba qarniyo intaasoo boqol oo sano ayay naga go'need inaan soomaaliya bad ka helno waana helnay laakiin maxaa dheeriyoo nagu daraysaa iska daa in mid laga tanaasule mid dheeriyaan u baahna waana la cadcad yihiinoo annagu war aan ka maqalna malay dhahan dowlad federaalkana maxay tura xabse garguurtana nama xukunto fila soomaaliya meeshay joogtaa ka taliso ciidankeennana danteennu waddanka u joogaa marka ilaahay wuxuu fashiliyey beenti in badan maangaabta lagu siraayay ay ahayd waa la keensaday waxaana maanta cad inaan la keensanin oo ay xoog ku joogaan waddanka ay af cadcad shalay maydoraaday ahayd wuxuu dhahayay wasiirkoodii annagaa xabsan garguurta kama tala qaadanno iyo filla soomaaliya soomaaliyana danteennan u joognaa hadafkeennaan ka xaqiijinaa yacni waa dhulkan iyo baddan iyo dadkan inaan la wareegno haddan ninkaan fahmayna say u taallaa abwan hadalladaadii hore waxaa ku jiray eedeen ka dhan ah madaxda dowladda federaalka gaar ahaan xasan sheekh xasan muxuu uga duwan yahay madaxdii isaga ka horeysay waa ka duwan yahay waana ka mid la midna waaya waana ka duwan yahay waa midda hore waa la mid oo waxay ka siman yihiin inay murtadiin islaamka ka xuub siibta yihiin kitaab iyo sunno ay ku caddahay waman yatawallahu minkum fa innahu minhum gaaladii haddaad muslimiintihiin oo allayn rasuul rumayseen yuhuud iyo nasaare walaha siinina garabkoorana ha gelina gaashaanqaadna ha u naqanina ee ka fogaada waman yatawalahu minkum midka idinka idinka mida ee ayaga safuuftar gale intaa sameeya ku raalli noqdee safka hore gale qora u qaadee ka garab dagaalamee muslimiinta iyo diinta ehelkeeda inad gaalala safata ku soo jeesato fa innahu iyadu minhum iday ka mid tahay horta taas daliishaas waa ku dhaceen bartamahay keen waa dhex fadhaan taas horta waa walahay ka dhexayso oo waa riddo isku wada yihiin waa midda lamaade walax dadnimo la yidhaah amba dun aa jira waana loo wax loo dhasho amba hidaraa ha noqdeen amba adiga si qaasa wax alla kuu siiya ha noqotee dadnimo ma leh waa wax uun hadduu muuqdo biliaadan ragow egya muuqaalkiisa muuqaal biliaadan waa leeyahay inuu nin yahana waa ka muuqata oo magaciisu oo nin waa u suuraysan yahay laakiin lama arag horena looma maqal ninkanoo kale wax intaasoo biiraqaatanimaa oo dhuuninimaa oo caadaqaatanimaa oo xishood daraa lasoo taagan haddii gaalnimadii ka wada dhexayso murtidiinaha in laga yimaado wallaahi bilaahi tallaahi horta lama arag waa midda koobaade haddaan sii dhex galo horta waa midda koobaade ninkaanu wuxuu raalli geliyey boqolkiiba boqol raalli geliyey cadowga ilaahay waa gaalo waa raalli geliye kuwii hore qodoray ka raalli geliyeen ha raalli geliye asiga waa lasii lamanaqsaday waa laisugu begay haddii lasii lamanaqsaday waxaa laga dhaadhacsaday walaxaan horey adduunka uga dhicnaa horta laga dhaadhacsaday waxaa ka mid a waxaan horu dhicinoo laga dhaadhacsaday horta dadka aad ka dhalatay si fiican aan kuu xaqiijiyo inaad dimuqraasiyada daacad u tahay gaalada amarkeeda aad daacad u tahay horta walaxaan hortaa lagu dhigin horta ku dhigaa la yidhi waa midda koobaada markii ugu horraysay ummaddii wuxuu sameeyey haddii la magacaabay kunkuna u xiro kunkuna uu xabsi uga buuxshay madax hore lacag saarto waa gata waa too isbatibeelada iyo etoobiya amarsiisa oo mataqaana ay ka aruursado oo lagu soo xirxiro xabsiga xabsida la buuxi jiray kabacdina calaamadax lacag la saari jiray kamaankun doora la saari jiray hadduu inta ka farqa buuxsaday uun kolley ma dherigiya uu koba meel ka dhigtay amba in badan meel ka dhigtay wuxuu u soo dhigta haddana koow dadkii maatada ahaay oo masaakiinta ahaay oo wuxuu yidhi waxaa la arki jira haddii canshuur la qaadayo in goobaha ganacsiga canshuur laga qaado shaqsi saqsi oo canshuuru saaro madax hore ou lacag saartay wuxuu yidhi guri meel ku yaal ma jiro oo aanaanan lacag ka rabin wuxuu ku yidhi kuwa murtadiintaayo asiga dabadhilifka guudwaaya suga u ahay sheega wax uu soo gurbinaya wuxuu ku yidhi calaa shaksi calaa shaksigaas u xirtiin waa lacag wuxuu yidhi geberuma dhalatay igaarna ma dhalay ilaa hadduu dhalaya waa lacag ma dhinto ilaa hadduu dhinto qabriga la geyhaya waa lacag haddii qabriga laga soo saara la yidhaha waa lacag marka nimankaanu ko wada murtadiinaha murtadiintu waxaa la yidhi digaagu waa wada cunaa waxa aan fiicnayn laakiin aftirtirasho isdheerya ninkaanu wax walbo laga xishooda amba xataa dad la iska xijiya asaa bannaanka la roga waa tii u dambaysaye geeri maxaa u dambeeya la yidhi waxaa la yidhi waa midka godka loo sii sidaa noola dambeeya hadda kulley waa ninka maanta aad maqlayso oo yidhi ganacsatooy lacagaad bixinaysiin lacagta aad bixinaysiinna waxaa laga rabaa akoonnadiinna ayaa boqolkiiba waxaa ka go'aya shan lacagtaasaa soo aruurinaysiin ganacsato xoogaha inay dhiriftay isku daydo kulleyadoo bannaanbaxaysay igu dambaysay shacabkii dhammay wada kacay shacabku mugay kacayaan waxay og yihiin ganacsatu lacagta intay ka keentaa shacabkay ka keentaa wuxuu dul saartay waa kala dilaya shacabow idinka laydinma socdo jaabka shacabka e v balasna wax kama rabo yidhi waxa wax laga rabo akoonada waaweyn ee ganacsatada muuqata ganacsatada muuqatana wuxuu dusha ka saaray ku qasbanaatay bixiso waxay ula naqaysa waa shacabka waa midka sida ilaahay ku nooleeba oon subaxdii yaa risaaq yaa fataax yaa yidhahda dhaqaaqa oo nooloo dhanboo qaangaarba oon guriga lagu korahayn oo dhani dhakada ka saaranta lacagtaasu waayo lacagta ganacsado intay ka keenaysaa ida haddii la saaro loorkiyay saaraysaa fuusidishaalka ahday saaraysaa liitarkiyay saaraysaa waxay saaraysaa haddii ilaahay kuloo jeerikaankiyay saaraysaa shilin haddaad saarto idana shacabkay saaraysaa kun haddii la saarana shacabkay saaraysaa shacabka soomaaliyeed mugga waa dhintana dhihi ma karo mana noola mana dhiman noolyo geeri wuxuu dhexeeyana waa walax oo aad u dhib badan nabadoon maxamuud ayaa markaan siinayaa nabadoon maxamuud cali geedi bulshada maxamili kartaa bay kula tahay haddii ay dhaqan gasho canshuurtan xaddhaafka ah ee koobka shaaxa xitaa ay wax ka rabto dowladda federaalka lacagtaasi wareeg badana jeli horta lacagta waxay ku dhacee ninninka ugu dambeeyo shayga cunay ku dhacee kan dukaan kale waa ku daraa kan markabka soo dejiya waa ku daraa kan baatiga gada waa ku daraa kan qaxwada qaba waa ku daraa qofka miskiinka ee dabka shaaha saartay ama biriiska saartay horta lacagta ku dhexee ilaa kuwaas dareenkoodu soo noqdo lacagtaas culays badana ka jira inay socotay u badanta laakiin maalinta kuwaas dareenkoodu yimaado oo ogaadaan cidda la qala ayaga inay yihiin hal saac gudihiisay ku baabi'een saacad labaad xataa ma gaarayso way dhaqaaqayaan dadku meesha dadkuna sidooda waa caburku inuu leeyahay qofka inaa la caburi karaa laakiin qofku haddii uu gaaro heerka uu buuxsamo limitkiisa uu buuxsamo ou dhaqaaqo oo m- maanta geeriyaa dhaanta dadka marka halkaasi ku dhow yihiin insha allah waana gaaraan biidnillahi kariim ramadaan qaybaha dambe ayaan soo gaarnay dhinacyo kala duwan ayaad ka soo eegtay xaaladaha bulshada muqdisho maxaa xal u ah dhibaatada haysata bulshada muqdisho bulshaweynta muqdisho horta marka hore waxaan dhihi lahaa allah subxaanahu wa tacaala u soo laabta dadka inta badan markaad la kulanta waxay dhahaan annagu saddex qolaan nahay annagu ganacsato oo waxaan nahay dhahaan micnaa beec maal beecaan ka maalannaa waxay kaloo dhahaan waxaan nahay candhamaal oo xoolahan ka shaqaynaa waxay kaloo dhahaan waxaan nahay carramaal beerahan ka shaqaysannaa intaba waa muhiim laakiin hadday asal naqdaan dulli ayaa ka dambeeya siduu noo sheegay nebigeenna sala allahu calayhi wasalam nebiga waatuu yidhi idaa tabaayactum bilciin wa akhadtum adnaaba albaqar wa radiitum bizarc wa taraktum aljihaad sallada allaahu calaykum dul dulliga maanta heesto waa arrinkaas marka haddii aad beecmaal naqataan ood ribada qaybteeda aad raalli ku naqataan ood candhamaal naqataan ood carramaal naqataan ood cibaadamaal naqa weysaan asalku waa cibaadamaal hadda dulligii uu nebiga noo sheegaa dhexda laga fadhiyaa asalku waa saddexdaas asal yay naqanine u soo laabta diintiinna waa la yaqaan dadweynaha reer muqdisho la xaqiri maayo waa dad hal leh cod leh taya leh dadnimo leh dhiiran xilligii etoobiyaanka in cadowga etoobiyaanka la baabi'iyo kaalin mug leh ayay ku lahaayeen kuwaan kuwii waa ay ka liitaan bal iska daayay ayagii aad xabbadda ku saarteen ayay maanta kalkaal u yihiinoo siinayaan wax deeqaahu ma leh nin iimaanka ka tegay iyo islaamnimada wax deeqaa ma leh haddii badihii ay xaraasheen oo wax allaale wixii dakhli ka soo gelaya ay kayd bangi ku shubteen oo guryihii danyarta ii degganaayeen la wareegeen oo ay qabuurihii dadkii muslimiinta aha lagu duugay ha laga faaga ay leeyihiin ay la wareegayaan kawaankii maxay tora bakaaro ku yaalla ee malayga ay gateen wax ay dhaafeen male haddana ay u soo dhigteen koobkii shaaha ee la cabaayay inay wax ka qaataan hor waxaa idiin dhiman maxay yihiin bilaahi calaykum wallaahi iyo bilaahi iyo tallaahi haddaadan dadnimadiinna la soo naqanina khasaaro iyo hoog iyo saan si ka liidan ayaad ku socon doontaan middan waa tijaabo laydinku wado haddaad aqbashaan ka xun ayaa laydin geyn doonaa anigu waxaan idinkugu baaqi lahaa walaalayaalow fadhiga ka kaca walaalihiinaad haysataan maanta garab idiin ah gaashaan idiin ah diyaarna u ah gacantiinna midigna taagan hadda inaad fadhiga ka kacdaan waaye oo aad jac iska dhahdaan ood ka dhiidhisaan fikir iyo talo iyo caqli idinkuma dhamma iyo awood adinkaa ka taya iyo dadnimo badan adinkaa ka wanaag badan ayaguse waa dad ilaahay aan ku xirnaynoo ka taga diintoodao dimuquraadi qaatay adinkuna waxaa tihin dad ilaahay ku xiranoo baryadooda iyo gacmataaggooda ilaahay aqbalaya ayaguna famaa ducaa'u lkaafiriina ilaa fii dalaal ducadtoodaa loo aqbala kuwa tukaay waa been sababtu waxay tahay sideedaba sheegasho maha qur-aanka ee waa ku dhaqan allana waa ceebeeyey alam tara iladiina ila aladiina yazcumuuna annahum aamanuu bimaa unzila ilayka wamaa unzila min qablik ilaahay muxuu ku xijiyey yazcumuuna waa sheegasho sababta u yidhi maxay tahay yuriiduuna an yataxakamuu ila daaquut dawaaqiid iyo dastuur dimuquraadi ilxaadi ahoo gaalo faransiis iyo heer galbeed iyo yurub kuwii ilaahay rasuulkiisii aflagaadeeyey sideedaba gaalo inaan isu dhiibnaahu gaalo marka wanaaga idinkugu maqan tahay ma leh ciddaas waa cidda laydiin gacangelinaayo inta yarood haysatin in laydinka faramaroojiyo meel cidnaa laydinsoo dhigo wallaahi aladii laa ilaaha khayruh weliba saan ka daran waa lala kulmi lahay waxaa laydinkaaga baqaayo waa nimankan mu'miniintaa ilaahay diinkiisa iyo difaaciisa u taagan soomaaliya waxay tidhaa markay quman tahay kala bax kitaabkaa qaba in la kala baxo kitaabkaa qaba waa sax xukunka iyo culayska idin haaya waxaad u soo doonataan inaad ku kala baxdaan maxay wilaayaadka islaamiga meesha mujaahidiinta ay ka taliyaan sababtaad saas u yeelaysiinna maxay tahay cadaaladdaad u baahan tihiin marka in suurad yaroo foolxun inta ay idiin soo qaadaana idin dhahaan suuraddaas fiirsha waa saas nimanku waa argagaxiso bilaahi calaykum war fadhiga ka kaca walaalayaalow fadhiga ka kaca wallaahi midda idiin soo wadaanaa ka daran midda hadda leed wamaa tukfii suduuruhum akbar qad bayannaa lakum alaayaati in kuntum tacqiluun alla weyna warka waa noo caddeeyey in sha allahu tacaala intaasna waana iyo baraarug noogu filan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh nabadoon maxamuud cali geeddi waa markaaga dhankaaga maxaad leedahay bulshada muqdisho bulshada xamar waxaan leenahay waxaa la isku haystaa wax kale waa soo dhaafeen dal waa soo dhaafeen bad waa soo dhaafeen eh, xoolaha leedin waa soo dhaafeen guryaha waa soo dhaafeen koobka shaahood cabaysiin iyo haafka bariisood cunaysiin iyo dhalada caanaho islaamtu suuqgeeday mare war dadyuu maxaa idiin haray maxaa idiin haray berri waxaad gaaraysiin sida addoommada in jisya laydinka qaado maanta tanba waa jisyo laakiin magacaa loo bedelay in la yidhahdo muslimiinaatiin jisya laydinka qaadaa gaalada idinka qaadaa berri ku socotaan dad waxaan leeyahay war awooddiinna arka dhaqaaqa diida ka dhiidhiya dhagaxa qaata xabadda qaata tooreyda qaata waa dad yaroo kooban oo fara ku tirisa oo aad u liito oo weliba xoogaa dhaqaalaha haysto kortooda xagatin inay gaarta rabin dadka idin dhacaa dadka iska dhiciyaan leena dadka oo barqa ku dhaqaaqa ma- dadkan kenya jooga oon diintaba lahayn oo aan ilaahay abuurtaba garanayn maa ka liidatiin adigoo muslimiin ah oo diin haysta miyaad is- ko- afartan murtadiinta oo diintooda ka tegey miyaad yac iska dhihi weyseen war ma- dhaqaaqa wax xal idiin hayaa ma jirto ilaa xooggiinna maahan xal kaloo la idiin hayaa ma jirto mithaal haddaan soo qaadan oo kale eh, qudaarta afgooye ka ba- ka baxda beeraha dhoobey eeyaa wuxuu u fadhiyaa ardada daarniille caaway tegayeen beri lix saacay suuq gelayeen qudaartii oo dhirtay dhimatay madoobaatay gelayeen midda yurub iyo midda dibadda laga keena airboorka laga soo qaada dawaana suuqaa la keenaa iyadoon leexleexan qofkii oo suuqii adeegto oo gurigiisa u noqday qudaarta soomaalida guriga tegay ay suuqi tegay maxay u gutaan yaa ka gadanaa waa boroshay waxaan waa dadka ha la baabi'iyo beerihii waa la cunuqabateeye hantii kale waa la cunuqabateeye koobka shay caaween canshuuraa lagu soo rogay dadkan waxaa loogu talagalay si oo oo miijiska oo kale in la- loo dilo si da- in qofku so u socdo us inuu baahi u dhinto aa loogu talagalay intaa baahi u dhiman lahaydeen xayinimo ku dhinta inta kalena waa xoroobay dadka waxaan leenaha dhaqaaqa wax idin ha war fiiri war beer ma haysatiin bar ma haysatiin maanta waxay mare inta inta la- bad ma haysatiin waxaad haysataan ma jirto maanta waxay mare koobka shaabad cabee anaa santiyaal ku leh haddaan ka waayana waa ku xabadaynaa dadka waxaan leenahay xaaladda maanta aad ku sugantihiin mid laga wareegan kara maa qolada qudaarta tacabta waxaan leenahay wareera qudaarta adinkaa iska leh dadka qudaarta cunaa bakaara ma degana magaalada degan yihiin markaad aargada daynila safu geli lahayd xaafadda agtaada kuwa bacdaada fiisa qudaartaada waro yaan bakaarba la aadin nin inta xaafadooda xamar u kala qaybiye midba baabur u dir inta ku deji inta ku deji dadku ayagaa isu sheegaa maalin iyo laba way kadib bartaa taagantood suuq geli dadka qudaarta cunaa waxaan leenaha bakaara ma degana magaalada degan yihiin suuqyada yaryar ee xamar ku yaal u qaybiya qudaarta bakaar iyagoo ha joogaan haddii wax ka dheefayaan u daaya suuqyada yaryar oo xamar qudaarta u qaybsada iimaankiina ku sugta lacagtii aad heli jirteen aad helaysiin hadda nimaa idinka qaata isagaa suuqaas ka sii gala laakiin hadda adiga markaa toos uga gado lacag inti ka badan aad helay laakiin inti ay aad fayl ugu jiri lahayd war suuqan ilaahayo magaaladan ku yeelo madiina ku boqol suuqa ku talo intaas xaafadka intaas suuqa ku talo u qaybiyaan leena eyguna meeshiisa ha ku jaro midda kale waxaan la yaabana dad muslimiina oo intaa la taraago oo la eegiyaa hurdaa war dadka dadka maxay cuneen waa yaabanahay dadku maxay cuneen dadka maxaa ku dhaca war ey dhagaxaa ku filan dhagaxa hal dhagaxoo madaxa laga dhaca ay ku filan ey wax weyn maa qabtiin askartana haddii toban cunus konta cunus wo wo wo ay ku yidhahdeen askartu waa kala carari eygaa meesha ku soo hara war eygay eeyaha wata iska celiya eygay waxa wataa waa eeye kale iska celi oo eyga dila iyo inta wataba dila gacantan taa haddaysan ku xorayn wax ku xoraynaa ma jirto asalkaba war gacantiina haydin xoraysaan leena arka meeshaa maraysaan maanta koobka shaaha iyo dhaaladii caana ahayd qofka ugu dambayso danyarta uu- uu ku noolaa ayay maree anaa lacag ka raba haddii kale ma shaqaynayaan dadka waxaan leenahay war saad hadda ku jirtiin aniga ma garanay meesha u socotiin kaca kaca kacaan leenaha kaca asalaamu calaykum waraxmat ugu dambayntii abwaantaaku macalin ciise abwaan mar walba dadku waxay kaa filanayaan suugaan arrintan xasaasiga ah ee haysata bulshada muqdisho ma jiraan wax suugaan cusub oo ah oo aad ka samaysay adeer way jiraan haddii alla kuu roon yahay kulley kulley maadaama sekadiisa aan iskula kulanay haddana gaashaanqaadmaha baabaa la yidhi waxaan rajaynayaa nimankaasu wixii aan u arko siday ku dhaqankay wadaan inaan cabiro insha allahu sidaasaan rajaynaya waa tahay soo daabwan waxaa waaye delayda gabagaahi waa daab culees badan delayda gabagaahi waa daab culees badan waxyaabaha daciifshana dibaan uga fogaada uga fogaada labadii dagaashaana waa lagu daweeyaa ee dadka shacaba waa inuu maqlaa waan dallacayaa soomaalida dalkaya dibadda baan baaqu dirayaa baaqu dirayaa diintiinna yaa daafacdeen kana dayowdeen gaaladii dumaysay aa tahriib ugu dureertaane gaaladii dumaysa tahriib ugu dureertaan aad ugu dureertaane diba loogu soo celi kufriga wuu uga dirayaa markay ruuxdu daaysana cadaab uma dulqaataane dembi dhaaf adiga oo deeqda bixiyaahe waxaa waaye dembi dhaaf adiga oo deeqda bixiyaa ee soomaaliyay dalkeennii miyaan cadow ku soo duulin dadnimadii dir iyo faraceed maan la kala daadin dumarkiiyo carruurtii miyaan daqarra loo geysan diinteenna wacan maan kufrigu dabamartaynaynin dabamartaynayn soomaalidu waxaa waaye diinteenna wacan maan kufrigu dabamartaynayn dadku soo ugu badan yahay kufriga waa u durbaantumay dad yaroon badnaynba sharcigii dhab u difaaceen ayaa dhab u difaaceen in malaa'ig loo dirana waa diin samaawiyo waxaa loo daliisha inay bedir dagaaleen waxaa loo daliishaa inay badar dagaaleen ay badar dagaaleene bad kalluunka lagu daadiyey aa daa'in lagu beeray dalxiiskuna ou ka daran yahay oon indhuhu iyan ka daalayn yo dalkoo barwaaqa iyo diin dhammaystirane gaalada ku soo duushay xaal loo oga diri waayey gaalada ku soo duushay xaal loo oga diri waaye dabadhilifka keenana maxaa loogu diri waayay damiir laawayaalow ka kaca waan idiin digaye darxumaan idiin muuqan aan daaqad ka arkaaye darxumaan idiin muuqan aan daacad ka arkaahe daaquudka soomaaliyey soomaaliyey waa digniin culus waa digniin culus dulliyeydin fuulay oo dadnimo kala fogaateen diintiinniyaad dhaafsateen daaqsin maalima diintiinniyaad dhaafsateen daaqsin maalima dameere gaala rarataa tihiin oo dacaya liijaan lahoo culees markii laga dejiya dabinka loo dhaabo ee dambiil shamuuriyey la taaldaanka ku hayaane dalka nooga baxa waxaa tihiin duulinka arsaday duulinka arsaday shacbigii daruufeysana ay nololu diidiin aakhira dadkii degana waad soo daldalateen lafuur iyo dollar iyo deeq ku gadateen towxiid haddaad naan dalbana oon eebba idin deeqin eebba idin deeqin cudurrada aan daawada lahayn idinma daayaan aakharana cadaab daran ku dhaca daayin idankiiye aakhirana cadaab daran ku dhaca daayin idankee daayin idankee duufadaad ka sii liidataan balaqan daayeyn balaqan daayayn diiflees ka siin shaatihiin duur dharaareed dirbi jiifyadaa idinka roonon dembi lahayn waxaa waaye derbi jiifyada idinka roon oon dembi lahayn dugaafada xambaariyo aad tihiin gaala doorbiday gaala doorbidaya dalka nooga baxa waxaad tihiin duulinkaar qaba shacbigii daruufaysanay nololu diideen aakhira dadkii degana waad soo daldalateen soo daldalateen lafahooriyaad dollar iyo deequ gadateen deequ gadateen ee towxiid haddii aadan dalbana oon eebba idin daayin cudurradaan daawada lahayn idinma daayaan aakharana cadaab daran ku dhaca daa'im idankeeye aakharana cadaab daran ku dhaca daa'im idankeed daa'im idankeed ee diin laa wayaalu diin laa wayaalo waxaan soo dulmarayaa waxyaabaha dilkiinaya fasaxay fasaxay dhiigga daadanayaa diintii islaamkaad nacdeen kana dareerteen kana dareerteen kana dareerteen gaalnimaad u soo duubateen duhur dharaareed daaquudna waa u xugun tagteen diinta lagu caayee bal diinteenna inaad qaadataan eebbanugu daaqayeenan dagaal dheelgalnu daa'in ebidkeena daay nabadkeeda dariiqaan ahayn waa waxaan lagu dawoobayne dariiqaan ahayd waa waxaan lagu dawoobayna hargeysana dab weyn aa ka kaco demisan yeelayn demidan yaalayn daba dhilifka heestay amar hore duunya dhaafsaday dadka shacaba mawunya ka kaco deegta qora saaraan falastiin sidii loo dilaa luudan leeyahay dirbiyada dirbiyada haddii lagu dunsho ay dibushallaayaan dibushallaayaan dabiibka ay sugaayaanna waa gowrac lagu duugaa damiir laawayaalow ka kacawaanidii indegay iminkaad dagaal dheer gashaan amxaar weeska dudayaay iminkaad dagaal dheer gashaan amxaar weeska dudayaaye darxumaan idiin muuqanaan daaqadka arrinkaahe waxaa weeye darxumaan idiin muuqan baan daaqadka arkaa daaqadka arkaa allahayow waxaan doonayaa inaan duceeyaa dembi badanna waa leeyahay oo waa dareensanahay adigaasa iga dayi kara oonkaa dalbanayaa diintaan islaam kaan rabnaa inaan difaacnaa inaan difaacnaa gaaladina way diidan tahay daalimkaahi dabadhilifna waa kaashanee xaqa duruuhaaye allahayow kadid waadigii daa'imka ahaaye diintaada kuwa daafacana deraja waanseeye diintaada kuwa daafacana deraja weynse daaquudka soomaaliyey waa degniin culus waa degniin culus ilaahay dastuurkiisiyaad waxaa waaye daaquudka soomaaliyey waa degniin culus waa degniin culus ilaahay wuxuu doonayaa weeska dalabteen dastuurkiinna ow soo dejana waad difiraysaan dastuurkeenna ow soo dejana waad difiraysaan ee daaca qurunka aad soo qorteen ununa waa deednay dibya gaasna waa kala nahay oon dirisan yeelayna diinteenna inaad soo gashaan ambase qaadataan eebba nugu deeqa iyo inaan dagaal dheer galno oo daay nabadkeena dariiqaan ahey waa midaan lagu dawaabayne dariiqaan ahayn waa midaan lagu dawoobayn lagu dawoobayn dariiqaan ahayn waa midaan lagu dawoobayn dariiqaan ahayn waa midaan lagu dawoobayne
gow dhegaystayaal guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha waxaa igala qayb galaya nabadoon maxamuud cali geedi aqoon-yahan ramadaan xaaji iyo abwaantaakow macalin ciise tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيسين ما لكم تلبسون حلة البايسين زمجري رعود أنت يا أحلى نشيد وزاري يا أسود نحن قوم وقود نحن روح الشهيد حزبنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصعاب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن أمست إذا مرتعا للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها